ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labiyo labaatanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah meydadka toddobaatan askari oo yugandhees ah oo laga dejiyey garoonka magaalada enebta ee dalka yuganda iyadoona dadka yugandheeska ah ay meydadkaasi ku qaabileen baroor iyo ooyin waxaan sidoo kale barnaamijka intiisa badan ku soo qaadan doonnaa mu'asasada alkataa'ib oo baahisa isdaar lagu soo bandhigayo weerarkii xoogganaa ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fadhiisinkii ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka warbaahinada dalka yuganda ayaa weli hadal haya weerarkii xooganaa ee bulamareer ee lagu xasuuqay ciidamada yuganda ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyadoona magaalooyinka iyo gobollada dalkaasi ay weli ka socoto baroor diiq loo sameynaya askartii lagu laayay weerarkaas wargeeska lagu magacaabada independent ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda yuganda ay dhowrkii habeenee lasoo dhaafay xilli habeennimo ah garoonka diyaaradaha ee magaalada enebti ka dejinaysay meydadka askarta laga keenay soomaaliya wargeeskan oo soo xiganaya ilawareed milatari ayaa sheegay in hal habeen oo keliya lasoo dejiyey toddobaatan naxash oo ay ku jiraan meydadka askartii lagu laayay weerarkii buulamareer waxa uuna ilawareedkaasi tilmaamay in meydadkaasi laga soo dejiyey qaybta qadiimiga ah ee garoonka oo badanaa aanay ka soo dhowaanin dadka shacabka ah dowladda yuganda oo iska ilaalinaysa dareenka dadweynaha iyo helada askarta lagu laayay soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaysa inaanan wax sawir iyo xog ah laga helin meydadka laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee nebti waxaana dadweynaha laga qariyey dhammaan wixii xog ahaa ee ku saabsan dagaalka warbixinta uu soo daabacay wargeeskan ee ah in hal habeen oo qura toddobaatan naxash laga dejiyey garoonka waxa ay meesha ka saaraysaa hadalkii madaxweynaha yuganda ee ahaa in konton iyo afar askari oo keliya looga dilay weerarkii buulamareer waxaa intaasi dheer inaanan la ogeyn tirada maxaabiista dagaal ee ciidanka yuganda looga qabtay weerarkii buulamareer iyo kuwa uu qaraxu googooyey kuwaasoo aysan dowladda yuganda ilaa iyo hadda meelna ku sheegin muuqaal ay baahisay warbaahinta ayaa lagu arkayaa gaadiidka ciidanka ee ambalasta oo laga soo dejinaya naxashada ay ku meydadka waxaana sidoo kale muuqaalka lagu arkayaa dadka yugandheeska ah oo baroor iyo oohin afka labadiisi yeray qaarkood ayaa madaxa gacmaha saartay halka qaarna ay afka wada qabsadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkii cagta lagu mariyey xerada ciidamada yuganda ee buulamareer lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari laguna soo qabtay maxaabiis dagaal muuqaal ay baahisay mu'asasada alkataa'ib maalmo un kadib markii uu weerarka dhacay ayaana lagu soo bandhigay baaxadda uu lahaa weerarka iyo maxaabiista laga qabtay ciidanka yuganda muuqaalkan oo aada ugu baahay gudaha dalka yuganda ayaa rucbi iyo argagax geliyey shucuubta reer yuganda kuwaas oo hadda uu walwalka ugu badan ku hayo masiirka ciidankooda ku sugan saldhigyada ku yaala soomaaliya سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay isdaar xiise badan oo lagu soo bandhigayo weerarkii ay mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen xeradii ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud haddaba waxaad ku soo dhowaataan isdaarka alkataa'ib oo dhammaystiran
بالسيوف يؤهفات المشرقية إن أنصار أطفال الشريعة في العوالم والسيوف المرهفات المشرفية tobankii dulqacda afaryoafar ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu watacaala ayaa weerar dabraduul ah ku qaaday saldhigga murtadiinta ee deegaanka masagawaay ee bariga wilaayada galgaduud si ay cagta u mariyaan maleeshiyaad lagu soo carbiyey elitereya oo lagu soo daabulay halkaas si ay u arbushaan deegaanada lagu maamulo shareecada allah geesiyada islaamka ayaa darafyada uga yimid kana duldegay iyagoo khabarmuug ah dagaal xoogan oo laysfarasaaray iyo dirir aan waxba laysu reeban kadib allah fadligii waxaa mujaahidiinta u suura gashay inay gacanta ku dhigaan xeradii cadowga cagtana mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa
ساح النزال نعرف الهاي جاب وارثنا الفتية كم سحقنا الكفر في ساح النزال نعرف الهاي جاب وارثنا الفتية ناطحت هنادنا شم الجبال ومنحنت لحظة نواصينا الأبية ناطحت هماتنا شم الجبال منحنت بحر نواصينا الأبية عاشقين الحرب حنا والقتال من تحدانا نجرعه الدنية عاشقين الحرب حنا والقتال من تحدانا نجرعه المعارك لحن حالي وفي الوغى محلى لحون المدفعية للمعدل في المعارك لحن حالي وفي الوغى محلى لحون المدفعية ما نفارق الجعبه والأوالي والقنابل في أيادينا السخية ما نفارق الجعابيب والأواني والقنابل في أيادينا السخية اسألوا عنا الثريا والهلال وانشدوا عن عزنا كل البنية اسألوا عنا الثريا والهلال وانشدوا عن عزنا كل البرية شامخة راياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا والقوية شامخة راياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا والقوية يا منايا أجلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية يا منايا أقبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية لجل رب الكون نرخص maleeshiyadii lagu gulguulayay bulshada muddada shanta sana ah ee ay tababarka ku jireen gaadabuurka iyo goodiga ka baxayana laga harsan waaye markii ay soo qalinjebiyeen ayaa markii la farasaaray u qaybsamay mid kabaha ka cararay mid kullada tuuray iyo mid ay keliyaha jartay murtad ayaa subaxa godadkoodii la waray gelina lagu hubsaday qaar baa iyagoo baydad ah oo baxsanaya boqnaha la jaray kuna sii baktiyey bacaadka lamadegaanka ah halka kuwo kalena nolosha lagu qabtay iyagoo neefgurayoo cararkii gabay cabsi aawadeed waxay ahayd maalin ay la kulmeen kadeed iyo kurbo ka mug weyn oo ay kaalmo iyo kalkaalba ka waayeen kaafirkii soo carbiyey iyo kabsidkii soo caraadiyey
خوفنا الجيوش البربرية ما نبالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية كم سحبنا الكفر في ساح النزال تعرف الهاي يا فوارسنا الفتية كم سحبنا الكفر في ساح النزال تعرف الهاي يا فوارس وجوهنا الفتية ناطحت هاماتنا شم الجبال منحنت نحفظ نواصينا الأبية ناطحت هاماتنا شم الجبال منحنت نحفظ نواصينا الأبية عاشقين الحرب حنا والقتال من تحدانا نجرب الدنيا عاشقين الحمد حنا والقتال من تحدانا نجرب الدنيا للمعدل في المعارك لحن حالي وفي الوغى محلى لحون المدفعية للمعدل في المعارك لحن حالي وفي الوغى محلى لحون المدفعية ما نفارق هالجعابي والأوالي والقنابل في أيادينا السخية ما نفارق هالجعابي والأوالي والقنابل في أيادينا السخية اسألوا عنا الثريا والهلال وانشدوا عن عزنا كل البرية اسألوا عنا الثريا والهلال وانشدوا عن عزنا كل البرية شامخ راياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا ذوت قوية شامخ راياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا ذوت قوية يا منايا أقبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية يا منايا أقبلي هيا تعالي في سبيل الله مرحب بالمنية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرض واحل المولى هدية لجل رب الكون نرخص كل غالي نبذل الأرض واحل المولى هدية جندنا بعداد حبة الرمال والأسد من جيشنا يعدل سرية جندنا بعداد حبة
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
يا أيها الذين دد آمنوا حق الرميان أتتخذوا هيالاننا اليهود والنصارى أولياء قعل إيا حريق إيا قرقار إيا ولالمو حكا يالاننا وحين عدين إيسا آيادا قفك مؤمنين تكوية دردري قال قعل كدكتا قفك سئنوا قال يا حي kalgacalladiisii iyo maamulkiisii iyo gargaarkiisii uu gaala ku darsaday inay tahay ridda min alislaam noqosho islaamnimadii uu ka noqday oo uu gaaloobay inay tahay ayay aayad caddaynay waman ruuxa yatawallahum la xidhiirsadee ka weli yeesha gaalo oo minkum idinka mu'miniinta idinka mida fa innahu qofkaas gaalada weheshaday minhum gaaladuu weheshaduu ka mid yahay waa ridda iska cadwey muslim markuu gooyey gaalo ku lug daray gacaltooyadiisa iyo taladiisa iyo gargaarkiisa hadduu colaadba ku darsado oo isagoo gaalo daba gashaday muslim la dagaalamo taasi iyadu waa dhammaatay fa innahu minhum gaal weeye qofkaasi in allaha eebba weyne laa yahdii ma hanuuniyo alqawma dad adaalimiina gardarsaday كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهيجا فوارسنا الفتية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهيجا فوارسنا الفتية ناطحت هماتنا شم الجبال ومنحنت لحظة نواصينا الأبية
الله سبحانه وتعالى وحو قرآنك كويري ومن يتولهم منكم فإنه منهم waxaa loola jeedaa ninka gaala difaaca ninka xoola ku bixiya ninka ayaga jeclaada ninka soo dhoweeya ayugoon buu ka mid yahay ibnu xasin marka waman yatawallaw minkum fasiraya muxuu yidhi waa sida aayaddu tahay wax yar ninka gaalada weli u noqdaa ayagoo ka mid yahay waana kaafir baxsi ah weligii ha dukada hadduu doono laba qofood oo muslimiinta ka mid a iskuma khilaafin buu leeyahay labo muslimiinta laba ka mid oo iskuma diidin بالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية ما نبالي بالأعادي ما نبالي وما تخوفنا الجيوش البربرية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهيجا فوارسنا الفتية كم سحقنا الكفر في ساح النزال تعرف الهيجا فوارسنا الفتية ناطحت هماتنا شم الجبال ومنحنت لحظة نواصينا الأبية ناطحت هماتنا شم الجبال daljirku sheekadii la naawilayay inay degaan xoreeyaan waa kuwa maanta afka ciidda loo diray oo cantugaya carradii masagawaay waxaa helay boodallo iyo beerfariijiyaal han iyo himilo leh oo ku ballamay difaaca shareecada allah iyo wilaayaadka islaamiga waa halyeeyo shafka u dhigtay jilibkana u aastay duulaanadii isdabajoogga ahaa ee uu cadowgu soo qaaday allahna uu waafajiyey inay hal bacaad lagu lisay ka yeelaan أنا نجرعه الدنيا allah fadligii hal sano kadib dagaalkii uu iclaamiyey murtad xasan sheekh maxamuud ee la kowsaday imaanshihiisii villa soomaaliya wuxuu noqday dabadheer dugay rajadii uu ka qabay inay soomaaliya noqoto madal kulmisa kufriga caalamiga ah oo ka maran muwaaxidiinta wuxuuna ogaaday inuu dagaalku ka guda ballaaran yahay inta uu garaadkiisa ka sawirtay ee ah inay guulo soo dhicin karaan maleeshiyaad lasoo luqunjibaaray been hawaasyo baraha bulshada lasoo buuxdhaafiyey iyo booloxoofto afka baarkii ah
soomaalida maanta joogto waxay aaminsan yihiin ciidankaas dal yimiday bes waaye shabaab waa waa u dhammaatay annaguna waa aaminsannahay annaguna waa aaminsannahay soomaalida maanta joogto waxay aaminsan yihiin ciidankaas dal yimiday bes waaye shabaab waa waa u dhammaatay annaguna waa aaminsannahay annaguna waa aaminsannahay waa hubaa jidkaas haddaa ku dhaqaaqdaan shabaab xuurtiina waa kasii kala cararayaa oo muxuu ahaay eh, in badan uguma tegi doontaan meelaha ay joogaan haddaba sida waaye ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meelaha meelaha hadda jooga markay dhaqaaqaan shabaabku waa sii carara waa hubaa jidkaas haddaa ku dhaqaaqdaan shabaab xuurtiina waa kasii kala cararayaa
فوق العلالي والله أكبر في حمانا ذوت قوية شامخة راية haniimo aan la koobi karin ayuu allah ku galaday addoommadiisa mujaahidiinta ah waxayna gacanta ku dhigeen dhammaan gaadiidkii hubkii iyo saanadii uu doolaalka iyo dawarsiga ku keenay murtad xasan sheekh maxamuud ee lagu soo aaladeeyey maleeshiyada laga keenay eritreya laga soo bilaabo gaadiidka dagaalka ee ay qoryuhu ku rakiban yihiin ilaa gaaweytooyinka gasiinka iyo goronshiidyadii u goglanaa midna lama baxsan murtadiinta oo iyagoo gol maran ayay ka firxadeen misagawaay iska badaa inay agabkoodii iyo aaladahoodii xusuustaane haraadigoodii ayaa fiiga cararay oo ku fakaday dhulka xeebta ah qaar baa iyagoon dheg la qabto lahayn carar ku galay ceeldheer halka qaar kalena aanan raq iyo ruux ilaa maanta meelna lagu sheegin راياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا ذوت قوية شامخة راياتنا فوق العلالي والله أكبر في حمانا ذوت قوية
سيد علي محمد آدن ciidanka xoog dalka soomaaliya qaybta ilaal qaran ciidanka ilaal qaran midlaayo oo ilitarigu soo tabar waa lin qalday waa lin khiyaameeyey ilaahay qalda waa lin khiyaameeya kuwaas magaalada adag kullahay macawsday yaa joogin wax kalma joogin adag magaaladana wax shacbi maana degnin kuwa macawsday laaga joogin aniga mar dhow kusoo biirnay meesha imaanay
ayaga macnaha dad isku kalsooni isku isku alwalfiyo dhammaanaya qof walba brograam gooni saarnay qof walba macnaha qaabka meesha u baxdaa maskaa gooni saarnay qof walba qof macnaha isku alwalfiyo meesha ma joogin qof walba macnaha sigaara u socda meeshii nagu soo weeraray waa kala cararnay taliyii ciidanka haystay qofka koow carar asaga ahay asaga abdulugta fore abdibeliis la carar ciidan hagee ku sheega waa carar mar hore carar ciidankan qof walba si naftiis u badbaadsi kordhada qof walba waa carar kii garabkay jooni waa cararay kii taliyahay waa cararay neo meeshaas ha ku halaagsamin shabaab la dagaalaysa uu leeyahay shabaab mabda iyo hadafkii lagu dagaalmay lagu sheegi maayo neo waxaad in dhilaayay hooyada aabbaha ugu shaqeey dantaa gaarka u shaqeyso isku soo dhiib adoo qoriga booshka wadeed meeshaas adoo ku niijabsan yaa lagu imaanin waxaa ku dhelaayay issoo dhiib walaalaha mujaahidiinta oo muslimiinta ah isku soo dhiib saasaa ku dhelaayay wallaahi gawaaridan daraadda waa dekedda lagu soo dejiyey daraadda oo markii aniga soo baxayn yaa la keenay daraadda oo loo keenay waxaa laleeyahay gawaaridan idinka iska leh gawaaridan macal hubkiis idinkaa ka mas-uule idinkaas kaleenle qof koob nii bahayn moraal bahayn oo nii jabsan oo aan qanacsanayn yaa koob loo dhiibo shalayn markii hal habad qush lagu soo siiy hal habad maan ridin waa ka kala arreen qof hadda meel isku sheega ilaa awrna be ma jirto anahu guri qaaday anahu guri raadinay leey god ku dhe godkaan iu riday haddana maanta waa kaas waa ku jira godkaas mana gaab hadda ugu baan anigu maxaa dagaalamaya kii taliyahay soo carray arkay goorma dagaalamaya anigu markii soo carray arkay waa waa ka daba arar waa hubaa jidkaas hadaa ku dhaqaaqdaan shabaab xurtiin waa kasii kala cararaya oo muxuu ahaay in badan uguma tegi doontaan meelaha ay joogaan haddaba sida waay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meelaha meelaha hadda jooga markay dhaqaaqaan shabaabku waa sii carara
anigu maxaa dagaalamaya kii taliyahay soo carray arkay goorma dagaalamaya anigu markii soo carray arkay waa waa ka daba arar waa ka daba arar waa ka daba arar waa ka daba arar beese laguma soo iibin karo maanta beese kastoon helnaa askari fiican oo meel joogo suuq ayaa la sooma iibsan karno askariga fiican waa kan isaga isdira maalintaad soo doonanaysa askariga khiyaarkaagaa ku timiday laguma soo qasbin laguma soo qafaalin waa taas ciidanka ciidannimada rabitaankooda maan ahayn ciidan kow la qalday afar sano lasoo abuurnaa ilitari lagu hayo si loo keenna fasaan lama siin furunta lagu soo shubo qof dagaal rabo aan maku jirno rabitaankiisa asu meeshan ku yimaado maana jirni
askariga fiican waa kan isaga isdira maalintaad soo doonanaysa askariga khiyaarkaagaa ku timiday laguma soo qasbin laguma soo qafaalin waa taas waa taas waa taas waa taas qof la qardi ahay maanaha haddana si loo keeno hooyis aabiis looma fasihin afar sano maganahay furunta lagu soo shubo asoo nii jabsan moraal jabsan ee nii inta lagu soo shubo wax ka faa'iida abuur jab maaye wax kale ka soo gaara oo faa'iid leh maan arkin magaalada muqdisho markii imaan xarada afarta koban ciidana laga dhigi ilaa hadda meel aan ka bahay waaye anoo si meesha u joogni baabuur la soo saaray guryihi la soo qeybiyey duurkayna keenay gobolka shabeelle dhaameel dhaaya ayaana keenay
laakiin shalay siday ahaayeen maanta ma aha ayaga lafsadooda waxaan leenahay caqliyeesha shalay sidaad ahaydeen maanta ma ahidiin berrina ma sii ahaan doontaan hahe berrina ma sii ahaan doontaan biyuhu waa idinka gureen kalluun biyihii ka gureen nololi uma taallo kalluun biyihii ka guray waaye yaw waa idin dheelaaye ummadaas is- idinka eh, beent ku sheegaysin oo baadil ku akrinaysin oo dhehaysin shabaab waa dhammaatay waxya dhammaystira u baahanta idinka leedin shabaab ma dhammaan shabaab waa joogta mfan yaw shabaabtii dhammaatay ula been beena sheegtay ilaahay ani hadda maanta siaan ku arkay ani shay ku arkay shabaab awood baa leedahay ummaddaas aad qardays beenta ku sheegays oo beenta ugu khudbaynays ilaa waxa ku dhalilahay ku dhaaf walaalaha khiyaameen
murtadiinta dabadlifyada oo masaakiinta oo aan dhaqaalana haysan diintoodina gateen nin kale adduunyadiis ugu gatay diintoodii insha allahu tacaala murtadiinta meel walba ay joogaan haddii aad isleedihiin xarakatu shabaab mujaahidiin mujaahidiinta soomaaliya dadka u yimaado oo tooba keena way gowracaan dadka aaminsanow wallaahi bilaahi tallaahi anigaa taa'ibnimo ku imid waana lainsoo dhawey insha allahu tacaala sidaana lainsoo dhawey nimanka rubaca iyo jahadka iyo addoonka u ahoo kuwaas caabudo oo saas darteed ridada ugu jira ka tooba keena ninka aan tooba keenayna biidnillaahi albaari ilaahay wuxuu leeyahay walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri innahum lan yaduru llaha shay-an yuruudullah allah yajcal lahum xadan fi laakhirati adab cadiim sidaasoo kale aan anka shalay ahayn ilaah wuxuu leeyahay kadalika kuntum min qabl famanna allahu calaykum anaka hanuunka anaka gacantayna maaha ilaahana soo hanuunji ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kaana nafsan an tumina ilaa biidnillah ilahay idankiisa ayaan kusoo hanuun idinka murtadiinta ee isle xarakatu shabaal mujaahidiin ninka tooba keena way la way gowraceen shalaata kana gashay maraa gaalnimo ku dhacday ma ahan shareecada islaamka uma banaynayso qof waxaad idinku xadgudbayana male laakiin idinka tooba dhaba la imaano aakhira iyo adduunba idin anfacayso war gaaladan soomaaliya kama dagaalami karto ilaa idinka inay idin aad la socotaan maahan ka tooba keena waa dantiina ka tooba keeno ilaahay i tooba keena wuu kaa aqbala ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay maa yafcalu llah bicadaabikum in shakartum aamantum ilaahay maxuu cadaabkiina ku falaya maya haddaad tooba keentaan ilaahay oo kaana lahu shaakiran caliima ilahay waa mahad mid mahadinin badan adabka ilaahay waxaan leeyahay oo amisom iyo waxaad la magac baxdaanba ama magac kastay sheegta soomaaliya waa waa dhul muslima wallaahi inaan lagu xukumin shareecada islaamka maahan wax ka lagu xukumi maaha mana xukumi doono nin muslimo maahan
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فسبحان الذي أسرى عرفت الله